nabad dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oo idinkaga imaanaya magaalada muqdisho waxaana idinla socodsiinaya anigoo cabdilcasiis barrow guud ahaan toddobaadkan waxaynu ku soo qaadanaynaa barnaamijka tayada waxbarashada dugsiyada sare ee soomaaliya tan iyo wixii ka dambeeyey markii dowladdu ay bilowda inay imtixaanaad midaysan qaado barnaamijka waxaa igala qaybgalaya doctor anwar cabdifitaax bashiir oo ah agaasimaha maxadka bariga afrika ee maamulka iyo nabadda sidoo kale waxaa barnaamijka qayb ka ah cabdiweli maxamed axmed oo ah cilmibaare ka tirsan hay-adda eftin foundation ee fadhigeedu yahay muqdisho oo daraasaysa waxbarashada soomaaliya iyo brofesor shacayb cabdulaahi salaad oo ka mid ah aqoon-yahanka soomaaliyeed sidoo kalena ka tirsan jaamacadda muqdisho guud ahaan kusoo dhowaada barnaamijka cabdiweli haddii aan adiga kugu bilaabo maadaama waxbarashada aad daraasaysaan bal waxaad iiga warantaa tayada waxbarashada dugsiyada sare ee dalka tan iyo wixii ka dambeeyey markii dowladdu ay ku lug yeelatay maxaa isbedelay
bismillahi raxmaan raxiim cabdicasiis waa mahadsan tahay waa salaamaya khiyaarta kale ee ka qaybgalaysa dooda si guud haddii loo yirahdo waxbarashada soomaaliya de runtii muxuu ahaa laga soo bilaabo burburkii xilligii lasoo nooleeyey waxbarashada ilaa iyo xilligan waxaad moodaa inay dee u badan tahay weli private sectorku gacanta ku hayo laakiin xiliyadu maadaama ay kala duwanaayeen mudnaan gaar ah ay leedahay in la xuso sideedii sano ee ugu dambeysay iyo dowladdu ay ku lug lahayd imtixaanaadka iyo la socodka iyo habraacyada mataqaanaa waxbarashada khaasatan dugsiyada hoose dhexe sare inay dowladda ku lug lahayd marka waxaan dhihi karnaa inihii hore oo markii hore ay maraysay oo lasii qurxiyey oo aada moodo ilaa xad in iskuol walba ama waxbarashada nidaamiga ahi inay nidaamka iyo shuruucda wasaaradda waxbarashada heer qaran inay accountable u noqoto horta intaas way soo korortay waxyaabaha kaloo soo kordhay waxaa ka mid a shahaadooyinka iyo ku kalsoonaanta dokumentiyada waxbarashada ama ay ardadu sidato oo markii hore dallado iyo waxsaas ay soo saari jireen laga yaabo suuqa in laga samaysan jiray siyaabo kale ku bixi jiray laftirkeeda markuu ardaygu banaanka u baxo waxaad moodaa inay credibilitygu inuu mataqaana sidii hore ka hagaagsan yahay dhinaca kale imtixaanaadka laftirkooda waxaan la soconnaa in aada loo adkeeyey qishkooda ama waxyaabaha mataqaana la xiriira in uusan qofku sidii walba usan mataqaanaa ku baasi karin ama mataqaana usan ku heli karin taas laftirkooda waxay keentay in ardadu ay in badan wax aqriyaan khaasatan dugsiyada mataqan fasalka labayo tobnaad oo kale markii laga gudbayo iyo dabcan fasalka sideedaad imtixaanka markii la gelayo waan u imaan doonaa arrimaha imtixaanaadka iyo waxyaabaha isbedelay brofesor shacayb cabdulaahi salaad muddo dheer aad ka shaqaynaysa waxbarashada soomaaliya waxaad iiga warantaa heerka maanta joogo marka laga tusaale qaato dowladda soomaaliyana waxbarashadii waad ogeed waqti baa la geliyey halkii la rabay oo laisdhahaya tayadii waxbarashada waa joogtaa ma la gaara maanta
bismi illaahi raxmaan iraxiim dhammaan adiga iyo dhegaystayaasha iyo waan salaamaya iyo idaacadda v o a runtii waxaan isleeyahay sideedan sano ay ku lug lahayd dowladda muxuu ahayn dhanka waxbarashada inta aan ka xasuusto waxay tahay kurkulamka xoogga la saaray si loo tayeeyo waxaa la diyaariyey educational policyga ama siyaasadda waxbarashada sidaas oo kale waxaa la diyaarshay curriculum frameworkiga ama qaab dhismeedka manhajka dugsiga hoose dhexe iyo dugsiga sare manhajkaasna waa la qoray runtiina waxaad moodaa in educational policygaas iyo curriculum frameworkiga iyo syllabuska la hagaajiyey iyo scope and sequenceski iyo afsoomaali haddaan ku nidhaahno waa un iska maaragtay iyo texbigada la qoray ama haddii kale kutubta la qoray oo dugsiga hoose dhexe sare waxay qeyb ka qaateen tayada waxbarashada inay kordhiyaan waxaadna ka fahmi kartaa oodna ka ogaan kartaa haddii aada fiirisad imtixaanada sideetan sano sideetan sano ee soo socday inay ahaayeen kuwa maaragtay sii kordhaayo marka laga reebo xilligii covid nneteen-ka oo xoogaa moodo in ardayda dhicitaankooda iyo maaragtay saasoo kaleeto ay maaragtay ay hoos u dhacday marka waxaan oran karnaa maadaama curriculumka ilen waxaa la yiri ma ogtahay curriculumka laftirkiisa iyo howlahaasna waxaa lagu tababarayay macalimiinta iyo buugaagta la qoray laftirkooda taas laftirkeeda waxay ka qayb qaadanaysaa macalinka haddii uu capacity uu yeesho uu tayo uu yeesho kurikulankana uu tayo tayo leeyahay ardaydana waxaa waay meesha waxa ka dhalanaya inay tayo leeyihiin marka aniga saas oo arka waxa kordhiyey inay tahay tayada waxbarashada inay kordhay aynu kordhisay muxuu ahayn manhajka iyo siyaasada waxbarashada hagaajiyay iyo howlo badan oo laga qabtay intaasaan waa gartay qudhaysa curriculumka ama manhajka la sameeyey dugsiyada waanoo imaan doonaa cabdifataaxow macalin jaamacadeedna waa tahayo jaacadda ummadda ayaad wax ka dhigtaa ardada idiin imaanaya ee dugsiyada sare ka soo baxa markii aad fiiriso ardadii horey jaamacadaha ugu biiri jiray sideedii sano ama saddexdii sano ee ugu dambeysa aan tusaale usoo qaadano ardadii idiin imaanaya maxay uga duwanaayeen ardadii horey jaamacadaha ugu biiri jiray xagga fikirka iyo aqoontinta bismillah cabdicasiis adiga v o e da waa iyo dhammaan dhegeystayaasha waa idin salaamayaa waxaan kaloo salaamayaa akhyaarta barnaamijka ay la qeyb qaadanayso waxaan la qabaa aragti ahaan asaatidada igu horeysay in dowladdu markay la wareegtay waxbarashada in quality keliya maana xitaa waxay abuurtay wax la yiraahdo muwaadinku inuu iyo dowladda inuu xiriir ka dhexeeyo meeshaa ka muuqatay manhajka la sameeyey waxaa ku jira civic education ama tarbiya wadaniya oo qofka wadankiisa iyo waajibaadkii uu ku baranay marka waa midda koowaad tayadii way korortay ilaalintii iyo in qishka iyo laga ilaaliyo si transparentina way korortay ma dhigi karno boqol kiiba boqol laakiin to certain level way korortay waxaa kaloo muhiim noqotay in dadku ama ardadu ay dareemaan inay dowlad leeyihiin oo waxan ay tahay wax wadanku uu danaynayo su-aashan labaad si gaara anuu jaamacadda ummaddan waxaan ka ahay bara ka tirsan dabcan sanadihii ugu dambeeyey sanadba sanad ka dambeeyo waxaa noo yimaada arday tiro badan jaamacaddu marka imtixaan bay dejisay ay ku kala saarayso ardada iyo qualitigooda arrintaa marka waxay dhashay oo la taaban karaa ardadii ku soo biirta imtixaanka intay ka soo gudbaan jaamacadda fadhiisto fahanka iyo articulationka iyo niqaashka ay la gelayaan macalimiinta waxaan is leeyahay aada bay u korortay si wanaagsan marka la barbar dhigo institutionada sida gaarka loo leeyay markay waxbarashada gacanta ay ku hayeen waa aniga laftarkeeda aan ka mid ahay ardadii xamar wax ku bartay gaar ahaan iskuullada ay hayeen maxaa la yidhaahdaye dadan soomaali ahay
waa gartay waayadii ugu dambeysay cabdiweli oo arday fara badanaa imtixaanka galaysay ilaa iyo dhowr iyo soddon kun baa hadda gashay waxyaabaha xiisaha le waxay ahayd labadii arday ugu horeeyay inay ahaayeen gabdho oo waxbarashadii dhowr iyo soddonkaasoo kun kow iyo laba ka noqday waxyaabaha ugu weyna soomaaliya lagu eedeyn jiray ama waxyaabaha qaar la sheegi jira waxay ahayd inaan gabdhaha fursado waxbarasho si u dhiganta wiilasha aan la siin hadda maxaa isbedelay
aada umahadsanta cabdicasiis kuley waa dada waa su-aashaas waa su-aal aada muhiima iyada laftirkeedu daraasad gaar ay u baahan tahay oo de inay laba gabdhood uga hormaraan laakiin mid ayaan la dafiri karin oo ah waayadii dambe wacyiga guud ee ummadda soomaalidu aada uga kordhayey waxaa la yiraahdo waxbarashada loo dhan yahay in waxa la yirahdo inclusive educationkan kor loo qaado dugsiyada qur-aanka waxaad moodaa marka aad fiirisid ardada ugu badan ee dhigta ama macaahida diiniga gabdhuhu waa ku badan yihiin sidaasoo kale waxay kusoo kordheen oo waalidiintu la fahmay waa faham guud oo iyo wacyiga mujtamaca oo aada kor u kacay gabdhaha yaryar ama wiilasha yaryar iyagu door iyo awood iyo garasho gaaro iyagu ay ku doortaan malaha yani inay ayagu galaan waxbarashada laakiin waxaad moodaa wacyiga waxbarashada koran uu kacay marka waana barnaamij aada usii kordhaya annagoo kale daraasadaha aan samayno yani toddoba sano ka hor daraasadii aan samaynayna gabdhuhu waxay ahaayeen boqolkiiba wax labaatan ka yar haddana waxay marayaan boqolkiiba almost afartan yani boqolkiiba afartan ka badan ayay marayaan marka waa waxyaabo maaragtay waa la dhihi karo la bogaadin karo waxbarashada markii tayadeeda laga hadlayo wasaaradda waxbarashadoo kale waxyaabaha ay aadka ugu muhiimka oo ay isku dayday runtii welina aan isleenahay dhamaystir u baahan yahay meesha barsoor shucayb ka hadlayay oo kale bolosiska marka lasoo saarayay waa markii ugu horeysay ee soomaaliya la isku dayey waxaa la yidhaahdo waxbarashada loo dhan yahay in masalan lasoo saaro curriculumka in lagu daro dadka naafada ah manhajka dadka naafada dadka wax ku bartaan ilaa hadda waxaa la daabacay manhajkii dadka bril languageka ayaa la daabacay dadka araggale wax ku bartaan waxyaabaha laga fekeray waxawaaye oo lasoo saaray waxaa ka mid a waxaa la yidhaahdo inclusive education policy ayaa lasoo saaray oo masalan tusmaynaya in waxbarashada deg dega ah laftirkooda ay noqoto dadka waaweyn waayeelka iyo dadka waxbarashada ka weynaaday ama mataqaanaa xilliga dugsiyada nidaamka ka weynaaday in loo furo oo manhajka lagu soo daro manhajka waxbarashada deg dega la yidhahdo ayaa lasoo saaray haweenkoo kale iyo dadka naafada ahoo kale inay mataqaanaa waxbaran karaan ayaa lasoo saaray weliba de waxaa lasii sameeyey qofku marka uu gaaro masalan waxbarashada deg dega marka u dhammeeyo inuu u leexan karo jihooyin kala duwan inuu waxbarashada nidaamigaa sii wato inuu suuqa shaqada ku biiro inuu vocational state aado yacni waxyaabo badan marka waxaad moodaa waxbarashada ku lug yeelashada dowladdu xilliga ay ku lug yeelatay siyaasaadka iyo ha u badnaadaan yacni in yacni la tayeeyo kor loo qaado muxuu ahaa tayada ama isku xirnaanta ama kormiiridda ama maxaa la yidhaahdaa isku haynta nidaamka waxbarashada guudba ha u badnaatee yacni door weyn ayaa muuqda waa gartay brofesor shacayb haddii aan mar kale dhankaada usoo beero waxaad sheegtay covid sagaal iyo toban oo kale waxbarashada dalka saameyn inuu ku yeeshay galaasyadii ardaydii waxbaranaysa oo kale arrintaas bal haddii aad sii faahfaahiso
covid nineteenka runtii saameyn aada u weyn ayuu ku yeeshay ardayda waayo kalaaska ay soo xaadirayeen ama haddii kale ay imaanayeen ayaa ka go-ay waxay noqotay marka jaamacaadka khaasatan inay ku bixiyaan muxuu ahayn virtual inay ku bixiyaan ardaydii kaleeto dugsiga sare iyo dugsiyada hoose dhexeyna inta badan inay guryaha iska joogaan ay u dhowdahay xataa inaysan helin fogaan araggii ama haddii kale muxuu ahayn waxbarashada ay ku baranayeen taasi waxay keentay marka ardayda inay fursad badan ay ka dhunto oo macalimiintii ay waayaan taas marka waxay sababtay in ardayda marka waxoogaa ay hoos u dhacdo muxuu ahayn xisaskii iyo wixii iyo aqoontii iyo manhajkii sidii loogu talagalay ayna noqon waayeen kuwa maaragtay u dhammaystirma manhajka ama haddii kale muxuu ahayn silibaskii loogu talagalay sidaas darteedna silibaskana wuxuu un ka koobnaa imtixaanka guud ahaan silibaska oo dhan uu ka koobnaa marka arrinta keentay waxay ahayd ardaydii oo weysay muxuu ahayn fasalada inay soo xaadiraan mushkilada taas waa intaas kale aan ka hadlay waa gartay cabdi haddii canwar cabsitaaxoo mar kale aan adiga ku yimaado waxaad tiri ardada galaaska soo gudba galaaska afraad ee dugsiga sare ka soo baxa markii ay jaamacaddu yimaadaan imtixaanaadkii ay kasoo gudbaan oo aqbalka jaamacadda ah kadibna inay noqdaan kuwa idinla jaan qaadi kara oo doodihii galaaska ka socday iyo niqaashkii iyo fahmi kara bal waxaad iiga warantaa adiga macalin waxaa tahay qeybta arrimaha bulshada cilmiga bulshada gaar ahaan siyaasadda dhiga ardayga soomaaliga ah ee xaaladda si aada aragta kusoo barbaaray ee colaadihii iyo qaraxyadii iyo waxaasoo dhan kasoo gudbay marka uu galaaska yimaado fahamka waxyaabaha ad u sheegtaan iyo aragtiyada kala duwan ee siyaasadda aad u akhrisaan hore miyay ka aqbali karaan ma fahmi karaan ila nidaamkii dowladnimada naftirkiisi aad ka sheekaysaan sidee idinla jaan qaadaan taas bismillahi cabdicasiis waa su-aal fiican ardada markaan ka hadlayno imtixaanka jaamacaddu ay ka qaatay soo gudba dabcan waxay soo mareen intaasoo maxaa la yidhaahday imtixaan adag in shotiliisa lagu sameeyo ka soo gudbaan waxaadna ka dareemaysaa performansigooda galaaska markay ku jiraan waxa ugu muhiimsan waxay tahay waxbarashadii hore qaab waxay ku dhisnayd one way communication oo macalinku inuu wax sharxo laakiin hadda caalamkan hadda joogo waxaa la rabaa two way communication ardayga inuu la niqaashi karo macalinka afkaartiisana uu cabiri karo faa'iidada gaarkay leedahay waxay tahay ardada hadda waxaan ka filaynaa ama aan kala kulanay inta badan in hal perspective ay haddana siyaabo kala duwan uga doodi karaan laakiin dowladdu markayna gacanta ku haynin oo manaahijta iyo maxaa la yidhaahdaye curriculumka iyo syllabaska uu kala duwanaa problem ka imaanay wuxuu ahaa shan arday oo iskuul ka baxay dhowr iskuuloo kala duwan ka baxay laakiin bersbectifekooda uu kala duwan yahay sababta keenaysana waxay ahayd manaahijtoo meelo kala duwan laga soo qaadinay marka interventionka dowladdu ay samaysay gacanta ku dhigtay waa tallaabo bogaadin leh performancega ardada intaan anugu kulley aan ka warqabo jaamacaddana aada bay u fiican yihiin laba waxay leeyihin civic education oo dowladii iyo wixii waxbay ka baranay maadooyin waxaa ku jira dowladnimada iyo taariikhda iyo xuquuqul maxaa la yidhaahda muwaadinka uu leeyahay waajibaad ka saaran marka differencega wuu muuqdaa wax hadda la qarin kara maaha
arrimaha manhajkan rabaa weli inaan kusii socdo anwar cabditax yiri waxqabadkoodii waxaa laga arkay ardayga markii uu jaamacadda yimid oo kale waxaa tiri manaahijta markii la sameynayay wakti ayay qaatay in la dhaqan geliyo oo dugsiyadii soomaaliya ay wada aqbalaan arintaa deg deg ma ku timid sidee arintaasi dugsiyada u aqbaleen markii hore marka aad fiiriso ilaan waxaa jira markii hore manaahij kala duwana qaarna sacuudi ay ka imaanayeen qaar kenya ka imaanayeen qaar imaaraadka laga keenayay ayaa ayaa cabduuliyow jiray sidee marka arintaasi deg deg loogu wada aqbalay iyadoo weliba luuqad isku mida lagu dhigay
arrintaas horta arrin waxay ahayd aada mataqaanaa cajiib ah oo dee waxaa laga wada warqabaa in dowladda uu isku dayday labadii kun iyo labaiyo tobankii iyo saddex iyo tobankii iyo afar iyo tobankiiba inay qaado imtixaanka qaranka laakiin nasiib wanaag waxaan u malaynayaa inuu labadii kun iyo shan iyo tobankii lagu guuleystay ujeedooyinka waa dhici kartaa inay dee waxyaabaha qaarkood factorisku inay kala duwanaayeen laakiin muhiimaddu waxay tahay waa laga baqayay oo waxaa loo arkayay in dowladdu hadday gacanta ka bixiso dalladaha ama iskuulaadka ama sushinada gaarka loo leeyahay imtixaanka in dowladduna meel dhexe kula kufto barnaamijkiina la soo celin waayo laakiin may dhicinoo hadda waa lagu guulaysa waana la fahmay waana la mahadiyay runtii dee imtixaanku inuu centralized noqdo manhajkana in la hirgeliyo sababta waa maxay culayska badan waxa waa dadkanin sagaashankii sagaashan iyo kowdii sagaashan iyo labadii macna aan dhaho ilaa iyo labadii kun iyo shan iyo tobankii waa garan karnaa yani waqtiga udhexeeya waa la garan karaa ayaa waxbarashadu waxay ahayd waxbarasho oo ay gacanta ku hayaan private sectorka uu gacanta ku hayo ama mataqaanaa dad gaar oo is-abaabulay ah iyada maxalliay gacanta ku hayaan oo dallado isu tegay oo urura samaystay oo nidaamsana gacanta ku hayaan marka intaas macnaha waxa wey waa arrinadu xitaa dowlad dowladuhu way jireen dowlada ku meel gaara dowlada yaryar dowlada tabar yar wasaaradda waxbarashada weligeed magac ahaan waa u jirtay wasaaradda iskuullada iyo dalladaha way la niqaashaysay marka yacni waxaa loo arkayay soomaaliya war dee amaysan haddana amaysan gaarin maaragtay sababtaa dowlad kasta waxay naga dhimanaysay annagoon expectationka aan lahayn aan ka aanan ka gaarin armay dee inta waxay idinka qaado markaad gaarigan radataan haddana ay meel dhexe ay alaabtii ayaa loo arkay macnaha cabsida noocaas ugu jirta laakiin nasiib wanaag runtii dee arrintaasi horta meel fiican ayay gaartay manhajka muhiimadda uu leeyahay si guud ma ogtahay ummad ahaan markaan ummad nahay inaan manhaj lena macnaha ay leedaha waxa ustaad cabdi anwar oo kale ayaa ayaa ka ka muxuuaha ka niqaashay oo tusaale manhajka marka adigu leedahay wuxuu kuu xambaarayaa waxyaabaha anagu expectationka aan anagu kaleenahay jiilka noo soo baxaya taariikhda aan rabno inaan barno waxaan la yidhaha civic educationka yani wadanka yani indal jacaylka wadaniyadda yani communityga dadkaana inay yani inuu inuu leeyahay dadkaana inay dad waajibaad leh waxna u waajibayan waxna ku waajibayaan dadku inay fahmaan qofku in dugsiga sare hoose dhexe kusoo barto yani aaday macno badan u samaynaysaa manhajka macnaha badan oo hadda keenay waxaa ka mid a runtii de welina aan laga wada faa'iidaysan sida oo masalan jaamacadda ummadda oo kale oo matalaysa dowladda yani iyada waxaa aada ugu sahlan maadaama waxbarashadu ay free tahay jaamacaddu in ardayga imtixaan rasmiga laga qaado iyadoo la adeegsanayo manhajkii jaamacadaha kale laftirkooda waxay hadda samayn karaan oo aan la samayn karin markii manhajka la sameeye ka hor yani jaamacadu waxay samayn karaan dhammaantood enrollmentiga ay samaynayaan in in su-aalaha laga wada diyaariyo manhajka waxbarashada qaranka oo su-aala ku salaysan la diyaariyo laakiin labadii kun iyo shan iyo tobankii iyo lix iyo tobankii iyo afar iyo tobankii iyo ka hor lama diyaarin karin sababto waxay tahay waxay lagu qasbanaa si waaqicah oo ideal ah in loo diyaariyo jaamacadda muqdisho imtixaanka markay ka qaadayso inay inta wax badan xag la geliso yani wax badan isu keento inay imtixaan macquulaho basic ah oo suuragal ah la qaado jaamacadaha kale sidoo kale sameeya laakiin hadda jaamacadana waxay ka wada faa'iidaysan karaan inaan imtixaanka laga sida imtixaanka uu noqday centralized u noqday oo dhammaan wadankao dhan imtixaanka laga gelaya uu hadda u yahay hal su-aal ayay ka wada jawaabayaan dhammaan muxuu ahaa ardada imtixaanka gelaysa qaranka marka macnahaasoo kaleu keenay laakiin su-aashii ahayd hal mar miyaa la wada aqbalay ilaa xilli dambe oo dowladdu ay qaaday imtixaankii oo dhowr mar la qaaday waxaan garan karnaa in lagu bilaabay in si aanay ardadu u fashilmin oo loo ilaaliyo inuu gaab meesha ka soo baxo in dalladuna ay imtixaan ka qaado shahaadana siiso ardaga dowladuna ay qaado imtixaanka shahaadana siiso oo haddii lacalla dowladdu ay arinkaas sida loo raba loogu talagalay ka hirgeli waayo uusan ardagu ku badbaado dalladda laakiin markii la garaawsaday inay dowladdu kabasitigaas u leedahay wasaaradda waxbarashada shaqadaas qaban karto yacni dalladihii ayaa sheeqay meeshana ka baxay shaqadiina waxay u socotay hadda laguna faraxsan yahay baahina u malayn maayo hadda in loo qabo in mar labaad lagu noqdo warba- waxbarashadii decentralizedka ahayd oo dee kala socotay in dib loogu noqdo cidna ma mataqaanaa u malayn maayo hadda inay rajo ka hayso waa gartay eh, profesor shacaybo haddii aan mar kale dhinacaada usoo bayro eh, marba haddii shaki noocaasi uu jiray oo eh, dalladina ay shahaado bixinaysay xilli hore eh, dowladdina ay shahaado kale bixinaysay rajo ah ma qabteen in heerkan si deg dega lagu gaari karo ilaan markii aad fiiriso waktiga iyo shaqada la qabtay hadda waxaad moodaa in si deg dega meel dheer lagu gaaro arrintaas ma idiin muuqata haddii aad tihiin bahda waxbarashada
ustaad waa noo muuqataa dalladaha waxbarashada iyo wasaaradda waxbarashadana waxaan filayaa inay aada u wada shaqeeyaan dalladahana ay ma aragtay kaalinta ugu xoog badan ama ardayda ugu badan ay gacanta ku hayaan runtiina eh, manhajka eh, la qoray oo hadda wasaaradda waxbarashada ay qortay waa ku caddahay muxuu ahaayeen in manhajka salkiisu uu yahay in ardaydaasi muxuu ahayn aqoon iyo xirfad iyo muxuu ahayn qiyam intuba maaragtay laga dhiso oo isla markaasna uu caddaynayo miro dhalka laga rabo dugsiga hoose dugsiga dhexe dugsiga sare sidee ardayda wax loo barayaa yaa wax baraya xaggee lagu barayaa muxuu ahayn waxaasoo dhan eh, waa ku cadyahay manhajka marka waa wax juhdi aada u fara badan la geliyey oo dalladihii iyo dadkiina ay ku qanceen waayo markii la dejinayay siyaasadda waxbarashada iyo qaab dhismeedka manhajka eh, bulshada dhammaan waa lagu martiqaaday wayna ka qayb galeen wayna ku qanceen marka anigu waxaan isleeyahay hadda wasaaradda waxbarashada iyo barbaarinta iyo dalladaha meel maba kala jiraanba marka waa dad midaysan oo runtiina manhajka aaday uga wada shaqeeyeen iyaga iyo eh, bulshada rayadka iyo wadaadada iyo culummada iyo nooc walba dadka o dhan way ka wada shaqeeyeen runtiina way ku qanceen jaamacadaha aqoon-yahanada kulli way ka wada qaateen haddii aan weli kula sii joogo eh, ma islahayd wakhtigan koobana la gaari karaa halka maanta la joogo marka aad dib ugu laabato maalintii manhajkan laga doodayay iyo imtixaan in la midayn karo iyo in eh, shaqo noocaana wakhtigan kooban lagu gaari karo xilligaas adiga ma kuu muuqata Een, aniga runtii ima muuqan markaas laakiin eh, waxaa la yaab igu noqday eh, muddo aada u gaaban in oo tiro aada u fara badan oo arday ah sideed sano imtixaan hadda in la qaado oo weliba uu yahay mid muxuu ahayn documented ama haddii kale diiwaan gashan ardaydan hadda waxay u diiwaan gashan yihiin eh, wasaaradda waxbarashada iyo barbaarinta eh, jaamacadaha iyo siday ugu biirayaan iyo ka warqabtoodan aaday muhiim u tahay anigu runtii isma lahayn saana lagu gaaraya laakiin waxaad u malaysaa in ma aragtay eh, tilaabo xoogle la qaaday oo ma aragtay oo ma aragtay wax la yaab leh inay xawaaro xoogle inay ku socoto saasaan filaya waa gartay eh, cabdi anwar cabdifataax ayaan rabaa bashiir dhankiisa inaan mar kale uga imaado Eh, kolley waxaa tahay agaasimaha maxadka bariga africa ee nabadda iyo maamulka eh, maamul wanaagga ee ka shaqeeya soomaaliya oo kale markii lasoo hadal qaada dunida waxyaabaha ugu horeeya ee la maqlo waxaa ka mid a dal eh, qalalaaso ku jira colaada ka jiraan eh, musuq maasuqa oo kale meel sare ka maraya dhowr iyo soddon kun oo arday imtixaankoodii in la maamulo sanad kasta haddana aysan soo laaban wax weyn oo la yidhaahdo musuq maasuqaa dhacay imtixaankii waxbaa ku yimi arrin noocaasa aysan soo bixin sawir noocee ay bixinaysaa isleeda Een, bismillah cabdi casi waa mahadsan tahay Ee, dabcan si professor shacayb uu ka dhawaajiyey een, xilliga kooban ee dowladda ku xanatay een, inay midayso manaahijta imtixaankan ay ka dhigto imtixaan dowladeed oo hal xili la qaadayo Een, keliya credit u laabanaya dowladda keliya maaha waxay sidoo kale ay ka turjumaysaa mas-uuliyad iyo in dowladdu ay danaynayso dadkeeda Een, sidaasi la mid ah ardaydu qualitigooda keliya ma kordhinin ee sidoo kale waxay fursad u siisay ardayga markuu dugsi sare ka baxo oo rabo inuu jaamacad aado inuu yaqaano maxaa la yidhaahdaye een, xilliga uu ku aadayo jaamacadda xilliga wakhtigeeda waxaa dhici jirtay een, xagga timinka inay kala duwanaadaan oo iskuulkan uu- laga baxa november sana dugsiyeedka la xiro kuwa kale xilli kale la xiro marka gaabkaa jira waxaad moodaa dowladdu inay inta badan dabooshay imtixaanaadkii oo harmonize laga dhigay maxaa la yidhaahdaa manhajkii oo la mideeyey iyo dadkii oo fahmay dowladnimadu inay tahay service la bixiyo oo aynan ahayn keliya magac iyo sambl ayna ahayn dowladda laftarkeeda faa'iidada meesha uga imaanaysa waxaa ka mid ah dadweynaha markii guidance ama in la haga loo baahan yahay waxaa laga hagaa manhajka marka waxaa kuu soo baxaya manhajka markii la mideeyo same school of thought inay dadku yeeshaan dowladduna ay fursad u hesho dadkeeda angalka ay kala hadlaysay waxay u sheegayso inay taqaano laakiin berigi hore waxaa dhici jirtay laftarkaygu xilligan ka baxay iskuulka wadamo kala duwan manhajkooda aan qaadan jirnay marka waxaan haystaa maalin yaan imtixaan annagoo dhalinyaro kala duwan waxaan u galnay imtixaan baan galnay su-aal ka midoo nala weydiiyey waxay ahayd waxaad sheegtaan sideed iyo tobanka gobol ee soomaaliya qaar kanaga way garan waayeen waxay ku dareen degmooyin iyo maamullo mar dhow la sameeyey taana waxaa keentay manaahijtii aan ku soo qaadan oo kala duwanaa wadamo kalena la beray inta badan marka dowladda fursad bay u tahay ardayga fursad bay u tahay dalkana fursad bay u tahay dabcan laakiin imtixaanka in la ilaaliyo mis leedahay wax kale oo adeega dowladnimadoo la bixiyo laga baran karo oo dowladda ay qaadi karto qaar ka mid a wasaaraduhu ay samayn karaanaa jira dhowr iyo soddon kun ayaa imtixaankoodii la ilaaliyey si hufan looga shaqeeyey qanacsanaan badanna ay ka muuqatay arintaasi tusaalaha kale ay diri karto maxay tahay ustaad berri waa mahadsan tahay marka laga hadlayo imtixaanka inay dowladdu gacanta ku dhigto waa tallaabooyinka iyo mas-uuliyaadka ugu waaweyn ee dowladuhu ay qaadaan national maxaa la yihahda policy ku saabsan imtixaanaadka si corruptionka loo ilaaliyo qishka loo yareeyo dowlado waaweyn baa ku kora kuwana way ku dumaan marka shaqo yar maaha dabcan dowladdu in badan bay ka qabatay dhaliilo waa jiraan iyo waxyaabo laga gaabiyo kuwaana waxaan isleeyahay throughout in la sixi doono inta maxaa la yidhaahda ay shaqadan wanaagsan ay socoto cabdi weli maxamed axmed oo iftin foundation ka tirsan waxbarashada daraaseeya ayaan rabaa inaan dib ugu laabto sanad kasta tiro u dhiganta tirada ka baxaysa dugsiyada sare ayaa jaamacadahana ka qalin jabiyay sida daraasadihiina aad ku sheegtaan ama wax u dhigma dhinaca kale markii laga fiiriyo bal waxaan rabaa maxaa loo baahan yahay oo talo ah oo aad is leedihiin ka hay-ad ahaan waa muhiim in waxbarashada sare ee dalka in lagu biiriyo
aada umaadsantaha cabdi fataax cabdicasiis barrow arrintan arrin muhiima waaye iftin foundation toddobadii sano u dambeysay waxay soo saaraysay daraasad sanadle ah oo la yidhahdo sahanka ama xogta qalinjibiyaasha jaamacadaha soomaaliya oo aan soomaaliya jaamacadaha ku yaalla aan ka sameyno sanad walba number of figreska kasoo qalinjebinaya inta uu laegyahay markaas aan sameynayno ujeedooyin ama objectives ayaa jira tusaale in laysu miisaamo horta in la ogaado dadka soo qalanjibinaya tiradooda gabdhaha iyo wiilasha nuucyada mataqaanaa waxyaabaha ay bartaan specializationka kuliyadaha ay ku badan yihiin laakiin ujeedada guud waxay tahay in mar walba la ifin karo number of graduateska soo baxaya iyo employability maxaa la yihahda ama available opportunitieska suuqa yaala sida laysugu maash garaynayo shaqooyinka oo kale shaqooyinka suuqa yaala iyo dadka soo qalin jibinaya ee suuqa shaqada kusoo biiraya miisaankooda in laysku markaas kale alertkaas marka wuxuu ku socdaa dowladda private sectorka oo employmentga sameeya ama shaqaalaysiinta wax shaqaalaysiiya iyo dabcan muxuu ahaa international partnerska soomaaliya ka saacida horumarka marka balaanka lagu darayo in la fahmi karo mashaariicda mashaariic noocaya loo baahan yahay barnaamijkaasaan ka sameynaa maxaa jira marka waxbarashada dhexdeeda marka aad fiirisid waxaan soo saarnaa afarta kuliyadeeda ugu badan ee sanad walba dadku ka qalin jebiyaan marka waxaad moodaa computer science business administration public administration iyo waxyaabaha caafimaadka la xiriira public heliska ama mataqaanaa nursingka iyo waxbahaas waxaad moodaa sanad walba iyaga unbaa kala cariirsada kaalinta koowaad iyo labaad laakiin afartaas ayaa ugu badan suuq ma helaa marka ardada kasoo baxa kuliyadahaasi fursadaha ay helaan ka muhiimada oo hadda oo ugu badan oo hadda annaga aan fiirinayna waxay tahay suuqa si guud marka shaqaalaani uga jirto yacni sida wasaaradda beeraha qofka yani cilmiga beeraha qofka barsasuu shaqadiisu u yartahay helitaankiisu ayaad moodaa laftirkeedu inay business administrationka shaqadiisa u yartaa oo macnaheedu ay tahay mar haddii mashaariicda badan mashaariic badan oo la abuuray aanay jirin ama employment capacity weyn oo dalka yaalla uusan jirin yacni waxyaabaha idaariga ama maamulka ama waxyaabaha noocaas ee maamulka maareynta la xiriira oo loo baahaya way badan tahay laakiin ardada numberkeeda ayaa aada u tiro badan marka macnaheedu waxay tahay fildi walba oo laga soo baxay weli waxaa ka jira baahi ah inuusan heli karin fursadii loogu talagalay marka in yaran ku darsan laha waxay tahay marka aan eegayno daraasadda waxyaabaha aan soo barino waxa waaye kuliyadaha ugu yar ee laga qalin jibiyey sanad walba waxay noqdaan kuliyadaha wadanka beneficialka u ah ama waxyaabaha ugu muhiimsan kusoo kordhin lahaa maarin sayniska oo yani ama navigationka ha noqoto ama yani sida loo kalluumaysto ama yani kheyraadka badda in looga faa'iidaysto yani dadka ka soo baxay very few university ama jaamacada yar ayaaba leba ayaa bixiya takhasusaadkaas cilmiga beeraha ee soomaaliya waxyaabaha ay uniga ku tahay ama ay aadka mataqaana ugu fiican tahay ardada ka soo baxa sanad walba way yaryihiin inkastoo ay xoogaha mataqaana moodo sanadaha dambe xoogaa inay soo kacayaan hasbandriga ama veterinary wax bartana soomaaliya isna waxa waaye aada u hooseeya waxyaabaha cajiibka oo khatarta waxay tahay waxaan nahay dal soo koraya ama dal raba inuu mataqaanaa ka baxo xaalad abject ah runtii waxyaabaha aadka u liita waxa weye statistics and planningka dalka aad mataqaana waa kuliyadda kuliyadda ugu yar ee laga soo baxay sanadkan marka laga reebo marka laga reebo inaad daraasado samaysaan ardayda dugsi sare ka baxaysa oo kale fasalka form fourka oo kale ma u tagtaan oo ma u sheegtaan fursadaha jira iyo kuliyadaha muhiimka ay tahay inay bartaan halkaasaa muhiim in ardadii laga hayo aada umahadsantaha waa su-aal muhiima iftin foundation waxay samaysay buog waxay qortay runtii wakti la geliyey oo la yidhahdo dooro jaamacadaada oo dad khubra inta la isku geeyey ay tala ku siinayaan sanad walba sanadsuudka markuu dhacayo buuggaas waa la qaybiyaa ardada waxawaaye mentorshipa loo sameeyaa waxaan la fariisanaa dalladaha waxbarashada iyo hadda waxaa jira urur la yihahdo ururka midooda dugsiyada gobolka banaadir oo kale muqdisho o kale marka laga hadlaayo oo iskuullada intooda badan hadda mataqaanaa ay hadda ku midaysan yihiin waxyaaba aan la hadalno waxa weye dadka marka ay gelayaan jaamacadda gelayaan in lagu soo diyaariyo ayaan kala hadalnaa dugsiga sare oo fursadda ugu fiican maanta ay joogaan oo qofku isagoo si fiican u kowaadgaraysan oo dhisan oo fahamsan waxa uu asagu danaynaya iyo waxa ka dhex guuxaya iyo characteriska iyo ama talantiga isagu uu leeyahay iyo inuu doorashadiisa ay u iswaafajiyo ee aanu noqon aad baa umahadsantay cabdiweli ustaad shucayb baan rabaa profesorka dhinaciisa markale inaan aado maxaad u aragtaa tala ah oo maanta ay muhiim taad leedahay waxbarashada in lagu beeriyo dugsiyada sare ee dalka si arday tayale ee jaamacadaha sare ee dalka usoo aadaan
cabdicasiis oo adiga fikirka aan qabo waxaa waaye haddii aan xusuustayda dib aan u celiyo nidaamkii hore ee dawliga ee jiray waxaa jiri jiray si oo ardayda soomaaliyeed shaqa la-aan iyo waxaas aysan ugu dhicin dugsiya la yidhaahdo farsamada gacanta iyo tababarada oo tivet ay dhihi jireen waxaa dhici jirtay ardayga markuu ka soo baxa dugsiga dhexe uu soo dhammaysto dugsiyo badanaa jiri jiray dugsiga saree badda dugsiga saree xanaanada xoolaha dugsiga saree beeraha dugsiga saree xisaabaadka iyo cabiraadka dugsiga saree ganacsiga dugsiga saree muxuu ahayn yani dugsiya sare aaday u badnaayeen ma ahan ma ahayn oo keliya dugsiyadan caadiga oo hadda muxuu ahayn loo gudbo weliba haddaan dib maskaxeed u celiyo tirakoobna ama percentageka la sameeyo inta badan ardayda waxay geli jireen dugsiyada farsamada gacanta iyo muxuu ahayn xirfadaha ayay geli jireen twenty percent ama haddii kale sidaan filaayo thirty percent baa waxaa tegi jiray dugsiyada sare taas waxay keeni jirtay marka in oo dad shaqaale oo farsamo yaqaano ah la helo weliba waxay hubaal ay u qabeen inay shaqo heli jireen oo qofka markuu kasoo baxo dugsiga sare beeraha in wasaaradda beeraha uu shaqeeyo dugsiga sare tababarka macalimiinta oo anigaba aan kasoo baxay toddobaatan iyo shantii toddobaatan iyo afartii waxaad tegaysaa u shaqo tegaysaa wasaaradda waxbarashada dugsiga sare xanaanada xoolaha wuxuu u shaqo tegayaa xanaanada xoolaha marka waxaa waaye boqolkiiba sagaashan iyo sagaal waxbaaga mudda lama arki jirin marka maanta waa loo baahan yahay aadaa loogu baahan yahay waayo haddii iskuwaasan jirin dugsi sare oo maaragtay boqol kun oo arday ay aadayaan dugsi sare yani waa yani waa musiiba waayo haddii aan arrintan yani hadda aanan laga gaarin oo aan la samaynin dugsiyadii muxuu ahaayeen soo saari jiray dadka farsamaqaanada iyo xirfadaha iyo skillska lahaa aadan muhiim yihiin haddii kaleeto waxaa waaye wax badanaa xumaanaya manhajkana ma dhadhowo samayntiisa sababtoo manhajka la sameeyo dugsiga sare ee caadiga farsamooyinkaas iyo dugsiyaas sare aan soo sheegay waxay u baahan yihiin in hadda kabacdi intii laga fakero oo manhajkooda iyo siyaasadooda iyo dhaqaalahooda iyo waxooda laga fakero taas waxay keenaysaa marka hadhowto in laga baaqsado in arday mustaqbalka baakamuunta aan la helin
ugu dambeyntii jaamacadihii waad joogtaa anwar cabdifataax bashiir maxay tahay taladaada ugu dambeysa aad is leedahay waa muhiim in waxbarashada dugsiyada sare ee dalka lagu tayeeyo si dad macno leh jaamacadaha u yimaadaan bismillah ustaad cabdi casiis dabcan waxaa maanta farxad ah yacni shaqo muddo aan la qabanin laakiin ahayd in la qabto in aan ka doodayna sidii loo hagaajin lahaa dowladduna imtixaankii hanatay una baahan in lasii wanaajiyo marka marka koowaad waxaan dhihi lahaa waxaan bogaadin iyo maxaa la yidhaahdaye iyo iyo iyo maxdin bacdallaahi iskale dadkii ka shaqeeyay in ay soo gaaraan maanta inaan ka doodeyno soddon iyo dhowr kuna arday ee dowladdu maxaa la yidhaha gacanta ku hayso fariin waxaan u diri lahaa waxa ugu muhiimsan qofku markuu waxbarashada jaamacadaha markuu ka soo baxo wuxuu u baahan yahay inuu shaqeeyo shaqada suuqa taallo iyo marketka oo competitiveka iyo dadka soo baxayan ismaleh marka dowladda gaar ahaan wasaaradda planninka qorsheynta in ay qiimeyn samayso baaxyaha jiro iyo nambarka soo baxayo in la dadaalo in la dhadhaweeyo annaga kamcad ahaan macadka east africa institute for peace and governance waxaan samaynaa adduunka hadda wuxuu maraya shahaado keliya lama marayo si rofesorku ka sheekeeyey skills buu adduunku maraya marka macadku wuxuu sameeyaa waxaan tababar siinaa dhalinyarada gabdhaha wiilasha koorasho kokooban oo ka hadlay researchka ama cilmi baarista communicationka report writingka waxaas waxay ka caawinaysaa in qofku shahaadadii iyo cilmigii guudu bartay inay barbar socotay skills uu leeyahay oon looga maarmeynin thinktangyada ama instituudyadana inta badan waxay ka shaqeeyaan waxay tahay sidee wax yaroo kooban oo xirfad ah qofka loo siin karaa iyadoo ay jirto shahaadooyin kala duwanoo afar sano shan sano ay waxbarasho ay soo qaateen qodob ku dambeeya waxay tahay aan rabay inaan bidhaamiyo soomaalida kuma yaalaan keliya meel yaroo isolated ma ah wadamada darisnala ah waxbarashay leeyihiin graduates bay leeyihiin inta badan waxaa dhacda ardadeennu markay dugsisare ka baxaan ay jaamacad galaan ama intay jaamacad digri koowaad ka baxaan bost grad ay galaan in laga yaabo quality ahaan dadkaa kale inay maxaa la yidhaha ay ka hooseeyaan marka arrintaa waxaa lagu cilaajin karaa baan isleeyahay waxbarashada tayanteedoo lasii kordhiyo ardaygu mas-uuliyad gaar ah inuu isa saaro riqaaba daatiya uu xirfadiisa badiyo iyo maxaa la yidhahdaa adduunka hadda waa technology in skiliska iyo waxaan uu kordhiyo
aad baad u mahadsantihiin dhammaantiin anwar cabdifataax bashiir oo ah agaasimaha maxadka bariga africa ee nabadda iyo maamul wanaagga cabdiweli maxamed axmed oo isaga ah cilmibaare ka tirsan hay-adda eftin foundation ee waxbarashada ka shaqaysa iyo rofesor shaceyb cabdulaahi salaad oo ah cilmibaare sare oo ka tirsan jaamacadda muqdisho sidaa wanaagsan aad barnaamijka uga qayb qaateen aad baad ugu mahadsantihiin intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa guud ahaanba barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oo aan uga hadlaynay tayada waxbarashada dugsiyada sare ee soomaaliya tan iyo wixii ka dambeeyey markii dowladdu ay bilowday inay qaadday imtixaanaadka midaysan barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo cabdilcasiis barrow ah tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo